فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal waa habeennimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay lixda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhismo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya oo maanta laga kala cararay kadib markii la helay hanjabaado ku aadan inuu meesha qarax ka dhici rabo warar ku aadan khabarkaas iyo cabsidii ka dhalatay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan fayruskii dilaaga ahaa ee ka dilaacay dalka shiinaha uu sii xoogaystay iyo tiradii ugu badnayd oo maanta u dhintay cudurkaas waddamada caalamka oo degniin looga diray cudurkan waxaan idiin soo gudbin doonaa tafaasiil ku aadan faafitaanka cudurkan iyo sidoo kale warar ka soo yeray hay-ad ku sheegta caafimaadka adduunka sidoo kale inta uu barnaamijka caawa socdo waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka mas-uuliyiintii iyo nabaddoonnadii ka hadlay xafladdii lagu soo xiray machadka beesha ciroole kaasoo ka dhacay shabeellaha hoose warbixintaas qaybta labaad ayaad caawa dhegaysan doontaan cudur halis ku ah xoolaha oo ka dilaacay dhulka n f d oo ay soomaalida leedahay balse kenya ay gumaysato kaasoo baabi'iyey xoolo badan waxaad dhegaysan doontaan dad ka hadlaya islamarkaana ka sheekaynaya maalintii inta neef ee uu dilo cudurkaas iyo saamaynta uu ku yeeshay xoololeyda dhulkaas deggan walaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo soo bandhigtay siddeed askari oo ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa baangaraaf ee uu ku ugaarto maraykanka codadkooda iyo waraysyo laga soo qaaday ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan balse barnaamijka diiradda jamcaha berin wuxuu ku saabsan yahay فراح المسلمات يئن فينا ومن خذلاننا يشكو حزينا تدفق حزنه ألما وقهرا ليسقينا الرجولة والطعونا فراح كلها تحكي مآسي barnaamijka diiradda jimcaha waxaa toddobaadkan lagu falanqaynayaa dowladda federaalka ah oo xukuumadda danimark gacanta u gelisay gabar yar oo soomaaliyeed oo dalkaasi looga keenay in la dhaqan celiyo oo la baro diinta islaamka
nimankii markaa markaa ogaanay inay ciidamadaas oo madax ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhan gabadhiini ma tahay haa laba kunoo doolar haliisiiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midka gabadhayda lambar afar gaari uga qaaday gurigiisii geeyey marka gabdhihii gabadhayda kaxeeyey laba ka mid ayay c i d soo xireen labadiina damaanad ayay ku sii daayeen
xafiiska xeerlaalintu wuxuu arrintii u xil saaray baaris dheer in la sameeyo c i d ay samayso
ma burcad badeeda gabadhayda marka la leeyahay laba kun oo dollar ha la keeno labadii kun xataa annagoo u ogoloo dhaheen waa idin siinanaa gabadhi keena waxaa dhacday inay dhaheen gabadhi haddana ma naqaan meel kuma ogin
gabar baa naga maqan xanuunkeeday leedahay ummaddii maqashaa ka naxaysa annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay
laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaara oo dalkii ay ku dhalatay in noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oonin indhi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarka inaysan jirin markaas waaye marka aan maxay ahayday aan reerku u sheegaya gabadhii in lala tegin
hadallada lagula hadlay aflagaadada lagula hadlay si loo meermeeriyey gabadhii mar waxaa leeyahay ma naqaano ma arkin mar waxaa leeyahay waa ku daba joognaa mar waxaa leeyahay waa haynaa mar waxaa leeyahay lacagkeena laba kun oo doolar lagu tusayaa runtii waxay ku sameeyeen wax araasin aad iyo aad u farxun bay ku sameeyeen
mar gabadha waa la xanuunsanaynaa dhibaatada ay gaalada u geysteen oo gabadh iyadoo ay dhashay oo cid uga xaqnimo badan aysan jirin tarbiyadeed maxaa deen maa geyne iyadaa uga xaqnimo badan in laga dhaco laga xoogo ayadoo markaa lagu marsiyoonayo waa qaangaar loona cuskanayo qodob waddan gaala u degsan oo ah toban sideed sana lagu qaangaara nimanka marka maxaa hadda gabadhi meeshii maba joogto dee maalalkan bay joogtaaye maxaa keenay in la yidhaha qodobkaasaa loo cuskanayaa yacni qodobka xagga ayaga sharciga u ah denmark iyo gaaladaas ayaa kuwan murtadiintana u ah macnaha xugum sharci u ah ayaga oo qodobkaasay aaminsan yihin waana qodob baatila wey
xarun xabsi u eg ma ka furnaan karto magaalada muqdisho shaqadeenna waaye mana ka aamusi karno waxaan rabnaa hadday arrimo kala qabanayaan ee madraso camal tahay ha yimaadaan waxay qabtaan iyo borofaylkooda ha keenaan
habliina hoos baa laga diray anigu sanqadheedii hadalkeed baan maqlay waan soo daadegay nin wasiir ani guri maxaa doonaysaa dee way ku diidayey way ku diidayey aan tegaysa farayd miyaad haraysaa miyaad haraysaa misaad joogaysaa maya waan tegaya dee la qaadi nantaydii saasaa lagu qaaday xaq darro iyo sharci darrona waana laga qaaday diinta islaamkaan hoos taagnayn baan islahayn mana hoos taagnin ingiriiska ka timi markii hore imkana halkii baa lagu celinaya مشاهدها بكاء ونحيب وبعض من فصول waddanka waa la haystaa gumaysigu ku jiraa nin gumaysi ku jira muxuu dhaqan celiyaa dhaqankii rag kalaa kaaga horreeyo midabkaagii oo kale soomaalile waad la socotaa ninkaan farmaajo la yidhahdaan waxaan u taaganahay oo halkaa qorraxda u joogaa u dagaalamayaa oo nafteeda u horayaa buu yidhi waa difaacaan difaacaya maraykanka maxaa kaloo marka sugaysaa
barnaamijka diiradda jimcaha waa toddobaadleh waxaa lagu soo qaataa mowduuc muhiim ah gaar ahaan qadiyadaha taabanaya dadka soomaaliyeed iyadoo lagu soo bandhigo xaqiiqooyin badan waxaana ka qayb qaata aqoon-yahanno iyo dad xogogaal u ah mowduuca markaasi la falanqaynayo barnaamijku waxa uu soo galaa tobanka barqanimo waxaana lagu soo rogaal celiyaa siddeedda fiidnimo
وإذا نحن تقابلنا وعشنا قبلينا سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانا
wahagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa aynu ku bilownay ee dhismo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta laga kala cararay kadib markii la helay hanjabaado ku aadan inuu meesha ka dhici rabo qarax dhismo lagu magacaabo doctor bark oo ku yaala wadda ka tirsan magaalada nairobi ayaa maanta waxaa ka dhacay kala carar iyadoona wax ka yar hal daqiiqa dhismaha weyn lagu faaruujiyey dadka ku jira dhismaha ayaa isbuurtay welina lama sheegin cid wax ku noqotay balse arrintan ayaa timid ka gadaal markii gidaar ku yaala dhismaha lagu qoray warqaday ku qorneed markastoo dhismaha qarax ayaa ka dhici kara haddaba iska jira booliiska kenya kuwooda u xil saaran miinooyinka iyo qaraxyada ayaa halkaas gaaray iyadoona waqti badan ay ku qaadatay sidii ay dhismaha u geli lahaayeen islamarkaana usoo xaqiijin lahaayeen wixii dadkan ay kasoo carareen muuqaalo lagu baahiyey barta internetka ayaa lagu arkayey booliiska oo baaritaan xoogan ku haya dadka kasoo baxaya dhismaha iyo sidoo kale kuwa maraya wadada uu ku yaalo dhismaha xili dambe markii wax dhaqdhaqaaqa la waayey ayaa booliiska kenya waxay bartooda twitter-ka soo dhigeen sawir ay ka muuqato warqadii lagu dhejiyey derbiga dhismaha taasoo dad badan ay run ahaanshaheeda isweydiinayaan dadka kenyaanka ah ee ciidamadooda ayaa aad u cabsada waxaana ugu wacan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan howlgallo ka fulisay dalkaas ay ku dishay dadka rishtan ah iyo askartoodaba
الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan qodobo badanna oo ay ka mid yihiin walaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo kuwa bangaraaf ee ku shaqaysto maraykanka balse markaan fayruskii halista ah ee ka dilaacay dalka shiinaha ayaa sii xoogaystay iyadoona maanta ay u dhinteen tiradii ugu badnayd cudurkaas wasaaradda caafimaadka ee shiinaha ayaa xaqiijisay in maanta keliya soddon iyo sideed qof oo shiinees ah ay u dhinteen cudurkan oo ay ugu magacdareen coronavirus waxaana kor u sii kacay saameynta uu yeeshay cudurkan ilaa iyo hadda waxaa la diiwaangeliyey tirada guud ee u dhimatay cudurkan iyo sidoo kale inta qabta waxaana lagu sheegay tirada guud ee u dhimatay inay gaarayaan boqol iyo toddobaatan qof in ka badan toddoba kun toddoba boqol toddobaatan iyo kow qof ayaana lasoo sheegayaa inay qabaan cudurkan magaalada wuhan oo ah magaaladii uu ka dilaacay cudurkan ayaa waxaa ku go'doonsan in ka badan konton milyan oo qof diyaaradaha caalamka ayaa intooda badan waxay joojiyeen duulimaadyadoodii u bixi jiray dalka shiinaha waxaana fayraskan uu saameyn ku yeeshay amaba dad qaba laga helay ilaa lix iyo toban waddan hay-adda isugu yeerta w h o ee caafimaadka adduunka sheegata ayaa waxa ay sheegtay inay ka soo saarayaan go'aan emerjensi ah taas oo ay digniin ugu dirayaan waddamada caalamka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa ay soo bandhigtay ku dhowaad toban askari oo kasoo goostay ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale mid ka mid a ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ciidamadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada galcad ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud warbaahinta islaamiga ah oo ay waraysi siiyeen ayaa waxa ay kaga warbixiyeen waxyaaba ku qasbay inay ciidamadan ku biiraan iyo sidoo kale sababta ku qasabtay inay iskaga soo tagaan aniga maxamed cabdibaadee la yidhaah gaalada gaalada waxaan ka raacay magaalada muqdisho dhinacaas iyo meelahaas koonfurtaas dhoobeyda ii waday jannaala ka howlgeli jiray tababar haa tababar gaaladayaana waday diyaaraday nagu qaaday wadamahaasiina geysay adiga waxyaaba oo anaa nacfi lahayn oo guryo xaaris iyo adiga beerafilowiya qashimayna soo barta waxaana keenay jannaale jannaale marka waa xarakadaa timid anakoo joogno waa kasoo cararnay wixii aan haysanana waa naga qaateen kadibna magaalada waa iskaga soo tegay camir cabdi gacal aad lay dhahaa xamar gaar ahaan xerada nacna waxaa tababar waan qaadanay oo hal sano iyo sideed bilood aan koors tababar ka qaatay ciidanka dana baan ka tirsanaa nuur axmed maxamed casir waxaan ka raacay xamar maxaasaan ku tegay maxaase daan tegana waxaan joogay sagaal bilood kadibna saan u basar uun heli karo waa uun ka faga dhacdan gaala khayr ma lahayn edilbe xamarkaygaan tegana xamarkaygan sideed biloodaan joogay sideed bilood haddaan joogana haddana mujaahidiintaan haddana isku soo dhiibadan waxaan uga soo baxsadhay waalidkaya xanuunsanaa iri in waalidka waxuu ahay garab hallay siiyo inkastoo inkastoo uun saa uun wax saad uga fakataad rabtaa moogta haddaad wax uun meel haddaad nacdo moogta saad uga fakata falkeedaad geli haddee ilaa amirkii waa ka fakadhay waana gacantadan waa ka soo baxa jiibkaygina waa ka dhaceen farxaddeedu okay waay okay foojar waaye wax iga hadlaysan male waana cabaa degmada galcadeedaan joogaa wax iga dhibaataa male hawahay deegaankayguna waa masagawey meel la yidhaaho wax dhibaato ah oo haystana ma leh maalinkan inta imaday hamii hore mii ka horeyaan imaday maalinkaas intaan imaday aanba xurnimo haysa dhaba inta ka horeysa xurnimaba ma haysan haddaana inaan xurnimadii sii kordhaa aan rajeeyaha haddii la yidhaha haddaana haysa dhaha si wanaagsanoo aada iyo aada muslimiinta u imiday si aada iyo aada ii soo dhoweeyeen waa faraxsana aniga wax dhibaata ama qabo muslimiinta isoo dhoweysay magaalada meesha aan ku dhashaa imiday waxaan ugu baaqayaa inay ilaahay usoo tooba keenaan waxay u ahaayeen anigaba waa soo tooba keenay meeshaas inay meel qalada tahay ilaahayna uu naga keeno ayaan ugu baaqayaa
inay ka yimaadiin ay mujaahidiinta isku soo dhiibaan ay xalaashooda dhulkooda deegaankooda waxa allaale waxaan inta ka tegnay maba jiraane waxaan waxaan ku baaqayaa inay yimaadiin ay dalkooda هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waaga qeybaha hore ee barnaamijka ayaan weli dhegaystayaal ku guda jirnaa cudur halis ku ah xoolaha uu ka dilaacay dhulka n f d oo ay soomaalida leedahay balse kenya gumaysato iyo tiro xoolaah oo ku dhintay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee warbixinta ku saabsanayd machad ay beesha ciroli ku soo xiratay qaybo kamida shabeellaha hoose waxaana inoo dhammaystiraya weriye maxamed ciise haddansi agaasimo erayga yolkayga irooluhu waa islaam dinta aaminaye ansaar inay yihiin dhammaan waa og soonahaye aqoon haddaanan u lahayn maba ammaanene askari kama qortaan dowlad lama adeegtane eses iyo jawaasiis marna lama aqdantaane ammaan ayaa lagu hurdaa arligay joogaane abiid laguma dulmiyen addoonso acwaansaday ee
waxaa sii degan loo dhagaystay bandhig ay soo bandhigeen ardayda beesha ciroole dadkii goobtan fadhiyey ayaa barakeeyey ardayda oo u dhabar adeegay muddadii uu furnaa macadka salaada duhur ayaa loo dareeray kadibna waxaa la isku soo laabtay iyadoo lasii ambaqaaday xafladda waxaa hadda la gaaray in kelimadaha la siiyo martida si gaar ah culimmada iyo odayaasha dhaqanka sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay waalidka iyo ardayda kuna dheeraaday tarbiyada owlaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله بقى مهدسان سبحانه وتعالى إن وافجيي دينت إسلامك إن أنكو تربيينه وبتكينا بعدين شيء تربية الأولاد وعملية شاقة تحتاج إلى جهود كبيرة وكثيرة وبعد كإن للتربية إياه واحفظ معها وأرنا ذي أذو أذك وبعد كنا اللولا أيال لقول جرا وحكل والله مية إيه شيطان إيو أعوانتي سقالات إيو وحكل والله مية أهل الإيمان إيا كل والله مية هدان لا تربيين وبدكوه ويرتقى يهود ونبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي كل مولود يولد على الفطرة قف كستو دشاه وكل دشا إسلامك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والدك يوحي لمده sida bulshada iyo bii'ada ayaa yahuud ka dhiga kirishtaan ka dhiga majuusi ka dhiga mushrik ka dhiga ayaga tarbiyadooda ku saamoobaya haddaan lagu ilaalin fitradii ilaahay ku abuuray waxaa bedelaya albii'a oo guriga ay ku dhasheen labada waalid ugu hordhalay ay uga horeeyaan iyo deriska iyo xaafadda iyo deegaanka uu ku nool yahay buu ku tarbiyoobayaa haddaan lagu tarbiyaynin fitradiisi islaamkuu ku dhashay waa fitradu waa alqaabiliya lilxaq wey canugu inuu alla ku abuuray fitra uu ku aqbalayo xaqii allana kitaab soo dejiyey rasuulna soo diray ilmihii wuxuu u baahanya marka in lagu abaabiyo xaqaas lagu toosiyo wey wuxuuna haystaa qaabiliya uu ku aqbalayo laakiin haddii laga bedelo wuu ka bedelmayaa wey waxaa maanta ina haysta ee dagaalka nagu haya waa ubad annagoo aan dhalnay oo tarbiyadii ka hallowday markaa gaalo kirishtaana oo aan gudnayn ee caratuur u noqday wey ee rubac jahda ama majin jahda ku qanacsan oo dal iyo diin iyo dad ka doortay inuu intaa yar maanta uu ku qayilo wa hada waa natiijatu cadami tarbiya lilawlaad tanna waxaa weeyaan natiijadii tarbiyadii awlaadda ilmo yaryar oo dhahaya ala aqulu liamriika ligayri illaahi la narkac dhahaya iyo midkaa ku jira dhufayska oganeska iyo ku jira muxuu ahaa kenyaatiga iyo kirishtaanka hortaagan ma isku mid baa فليشهد التاريخ خاتمة معهد
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka qabaa'ilada ee ka soo qaybgalay xafladda ayaa soo jeediyey kelimad ay ku cabbirayeen shucuurtooda iyagoona beesha ciroole kula dardaarmay in ay gacanta ku hayaan ubadka oo aanan la sii deyn si aysan ugu lumin wixii ay barteen nabadoon kufridiid ayaa ugu horeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wakhtigii waxa waa yar yahay waxaa la yidhi shan daqiiqo waxa meeshaa yaalo saaka indhaga arkeenna shan daqiiqa loogama hadli karo adeerayaalow waxa maanta horteenna taagan wiilashaan yararka ah ilaahay subxaana wa tacaalaha oo oo oo lagu shubay qur'aanka iyo iyo diinta iyo cilmiga laga buuxiyo lexjirada ah wax soomaaliya maanta ka hor soo maray maaha ilmaa iga timid idinku saad noqoteen garan maayo suurata ibraahim markuu wiilka yarkaa tasfiirayo markuu carabiga noocu doono ugu jawaabayo oo barwaaqo aan la koobi karin oo hore noo soo maray saan u sheegaa ilaahayna siiyey warhoy aan hareeraha iska taagno aan xagsanno laynooma oggola aynu xagsanno haddaan soo jeedno xagsanno layna kama qaadi karo diinteenna wax soo mari karaa xaqiiqatan ma jiraan qarnigu waa qarni dhagareed waa qarni khiyaamo waa qarni dhibaato waa qarni mucaamidhaad marka waxa weeye annagoo soo jeednoo dadaalayna inaan layna khiyaanin khiyaanaan ka degayaa yaan goddhur waanala kala gelin diin iyo wanaag maanta waa haysannaaye mid saasoo kale yaan godur waanala kala gelin qofba geesa ka istaago aan waardiyaysanno meel kastoo aan joogno aan diintayana waardiyaysanno wallaahi uma wallaahi barwaaqada aan maanta cagaa kula jirno mar labaad iyo mar saddexaad baan odhanaya soomaaliya inayna soo marin weligeed intay adduunka joogtay marka mar haddii ilaahay xero ruun naqleh oo biyo ku jiraan oo barwaaqa aad reerka ku furdho bahalka ka waardiyey mahay ma wax kaluu raba ma rabo dhurwaagaasaan iska waardiyeyno ilmaada riyaalo sidaasaan warkayga uga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdulaahi kufridiid oo ka mid ah martida halkan joogta wakhtiga aad ayuu u yaryahay waxaan jeclaan lahayn martida odayaasha inay soo koobaan khudbadaha ay soo jeedinayaan markan waxaan u yeerayaa suldaanka beesha tuni suldaan aadan cismaan ibraahim oo nagala soo qayb galay munaasabadan ballaaran ee beesha ciroole ay ku soo xiranayso machadka بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم، بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahad iska leh mujaahidiinta ka hor ma helin annagu dad noogu yeera ka qabiil ahaan oo gobolladan soomaaliya degan oo ubadkoodu inaad tacliimta saxdaha ama diinta saxdaha ay war- wax bartaan ma helin beesha ciroole kelmed ayaan leeyahay beesha ciroole deris baanu nahay waan iska warqabnaa deegaankan hadda ay degan yihiin iyo deegaanadii hore siday ahaa jireen iyo haddeertaanna sida ay yihiin waxaa la rabaa horta inay fiiro gaara ay u yeeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nimco ayuu siiyey wuxuu ilaahay ku duway in owlaadooda ay wax bartaan haddana heerkan ayay taagan yihiin macaahadana sideedaba waa laga dareemayaa ninkii furtay oo furtay macadkaasi furay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelye uu ugu dhammeeyey ninkaasaa dareemaya haddanana insha allahu raxmaan waad dareemaysaan owlaadan markay hadda inta ka baxaano xaafadaha ay sii aadaan waxay xaafadaha gelinayaan iyo waxay ay toosinayaan beesha ciroole waad dareemaysaan marka waxaa laydinka rabaa in arrintan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu shukrino arrintanna meeshan aan looga harin ilmahan dadaal kastoo lagu bixin karo lagu bixiyo Eh, beesha ciroole intaasaan leeyahay wilaayadana waxaan leeyahay ummaddaas eh, beesha ciroole ay ka qalan jibisay in sidan ay wilaayadu aysan ugu harin meelihii kale oo munaasabkooda ah ayadana wilaayada inay geyso intaasaan wilaayada kula dardaarmaya waxaan kaloon wax u- la dardaarmaya beelaha soomaaliyeed ee degan gobolka shabeellada hoose oo aan hadda macaahidda aan u furanin Een, macaahidda khayr badan ayaa ku jira beelaha waxaan leeyahay macaahidda ha la furto wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu suldaan aadan cismaan ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay waan filayaa beeshu in ay dardaarankaasi qaadan doonto beelaha kalena ay iyaguna furan doonaan macaahid sharci ah munaasabadan sida heer sare loo soo agaasimay ayaan ku guda jirnaa iminka waxaa nagu soo maqan oo aan u yeerayaa nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee banaadir halkanna goobjooga ka ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, ilaahay subxaanahu wa tacaala goobtan khayrka badan oo nishaadka beesha ciroole halkan ilaahay dejiyo halkan ku sugan waa beel ku dayasho fiican leh waxa ay sameeyeen iyo dadaalkay sameeyeenna ilaahay ha ka amaalmaryaan leenahay waxaan kanoo leenahay ee, waa dadaasheen dadaal bilaaba weeye ma ahan dhammaystir waxaa laydinka rabaa inaad sii wadaan hawshaas oo ubadkaas yaryar oo aan maanta kulligayna ku faraxsannahay oo aan u wada duceynayno hortayada taagan oo funuun kastoo cilmiya ka hadlaya ee, maaragtay waxa ilaahay baa horta idin gaarsiiyey u- ku shukriya dadaalkii maaragtay xaragadu ay samaysay oo haddii ay ee, xaragadu dad ayn maaragtay waxba ma geli karta ilaahay baa wax geli kara laakiin dadaal inaad samayseen baa noo muuqda oo aad ku dadaasheen ubadkiinna ilaahayna ha idiin barakeeyaan leenahay halkaasna ka sii wada ha joojina Een, weli anigu maan arag dad xawahay funuunta cilmiga nuuc kasta oo ka hadlaya ay- oo ayagoon kutub ka fiirinayn wax walba eh, dusha ka xifdisan horta waa wax maaragta ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, sabab ay u yihiin xaragatulmujaahidiin oo meel walbana waa ka jirtaa laakiin waxaan leenahay haddana meeshan dadaal dheeraada ayaan ku aragnay caqiidadaas shaydaanka waxaa burri kara oo looga hortegi kara waa daci- caqiido islaamiya oo sugan ubadkayna gelino meesha hadda ay joogto hawsha ha laga sii wado ubadka yaga aan waxbarno aan diinta ilaahay ku hanuuninno dhammaantayadana aan qalabka qaadanno oo cadowgaas soo jireenka oo dhinac walba nooga soo duula nimayow aan ogaano waxana lagu aacinaa oo nalagu diraa oo oo waa dadka yagi gaala dalkan ma qabsan karto mana imaan karto waxaa sabab u ah dadka aan dhalnay ama nala dhashay ama aan isku haybtahayn mase beenan ka sheega marka waxaa weeye dadkaas inaan iska ilaalino inay cadow yihiin oysan walaal noo ahayn oysan ahal noo ahayn oon waxba isu kaayogelin aa la rabaa soomaalidu waxay taqaanaa qabiil wax la yidhaah war qabiil maanta waxaa kugu ah ninka kugu caqiidaa oo cadowga kula celaa oo garabkaaga taagan ayaa kugu qabiila wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad ayaad umahadsan tahay nabadoon cabdikariin muuse casir odayaashu waxa ay la dardaarmayaan beesha ciroole waan filayaa in hoggaanka beesha ciroolena halkaanala jooga ay weeleen doonaan dardaarankaasi dhagahooda ku dhacaya cilmigu fadligiisa lama soo koobi karo allah subxaanahu wa tacaala nebigeena waxa uu faray inuu ku ducaysto cilmiga in loo siyaadiyo waxaa meeshaasi nooga muuqata in cilmigu uu yahay nuur oo allah subxaanahu wa tacaala uusan siinin qof kasta ilaa qofka uu raaliga ka yahay mooye weli waxaan ku guda jirnaa odayaashii halkan isugu yimid ee munaasabadda goobjoogga u ah waxaan u yeerayaa injineer owgaab oo ka mid a kasoo qaybgalayaasha munaasabadan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله waxaan leenahay ilahay idin barakeeyo camalkan khayriga lasoo bandhigay maanta aan ujeedno haddii amiirkeena guud xarakadu ahaa ilaa amiirkeena walaayada abu usaama ilaa waaliga degmada ilaa makaatiibta dhan dhammaan maktabu dacwa waxaan leeyahay ilahay idin barakeeyo odayga ama nabadoonka beesha ciroole oo soo qaban qaabiyey shaqadan xoogga la soo qabteen asna waxaa la ilaahay subxaana wa miisaanka xasaanka ku saaro ilaahay mahadis lixdankii la soo xareeyey waa kan horta inay taagan yihin waxay barteen oo lagu shubayn waa mirdhalkooda ujeednaa marka waxaan dhihi lahaa aw murjifow dhibkii aad shidays waa dame dhibkaad shida waa dame alxamdulilah nimcaan ujeednaa nimco nimcadaan aan ujeedna waxay u baahan tahay in la xijisto see lagu xijisi karaa waxaa lagu xijisi karaa owalan owlaadan waxay la baray inaan laga tirin haddana cunug wax baa la baray haddana xool inaan loo dirin cunug wax baa la baray geel inaan loo dirin waxbarashadiisa loo dhammaystiro waxbarashada bilow way leedahay dhammaad male in loo dhammaystiro wax la baro waalidiinta waxaan leeyahay inay isgarabsadaan oo in maaha u dhammayst meesha hadduu joogto maanta meel caalami waaye waxaas irma caril xijaas maa joogtaa awgaawo in mihii luqadda caribsay u hadlaan fasiixda ay tahay caril xijaas maa joogtaa intaas waa laga soo shaqeeyey aabba iyo hooy ha laga soo bilaabo nabadoonkooda guud walaayada qaybeeda kala duwan waa laga soo shaqeeyey iyo macallimiintii jilbaha usoo xirtay oo u joogi kaneecadan iyagan dhammaantu alla ka wada awaalmaray subxaana wa tacaala waxaa marka war ku soo koowa in mahaanka la dhammaystiro meesha ay u joogto in meel karoon la geemaan gadaal dib yaa loo celinin faa'iidaa usoo hoyatay reer cirool faa'iida weyn aa usoo hoyatay haddii diin soo gashay bes waayo faa'iida waa qabaan waxay maanta kaaga maarmaan iyagoo beer u baxay iyagoo xool badan helay waxaasoo dhan waxaa uga fadli badan diinka ilaahay soo galay geed walba os cireelu joog haddii tawxiid lagu sheego yaa ka nasiib fiican maanta wax ka nasiib fiican male wabillahi tawfiiq salaam calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu injineer owgaab waa mahadsan tahay waa uu qiirooday injineerku markii uu indhaha saaray ubadkan lagu dadaalay halkan ugu soo bandhigeen wixii ay barteen beeshuna waan filayaa in ubadkan ay ku sii dadaali doonaan kuna sabri doonaan sidii ay ugu dhammaystiri lahaayeen waxbarashadooda waxaa lagu jiraa wakhti fidno badan ay jiraan aakhiru sabanka waxa uu la mid yahay qofka diintiisa haysta qof dhuxul dab ah haysta oo kale taasi marka waxayna faraysaa oo nagu dhiirigelinaysaa in lagu sabro barashada diinta waana filayaa beeshu in halkooda ay kasii ambaqaadi doonaan machad kalena ay furan doonaan gebagabada odayaasha lagu casuumay halkan waxaan kusoo xireenaa maxamed fiqi baana oo ka mid ah nabadoonada beesha walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu bixiyaa nimcooyin aad iyo aad u fara badan nimcada allah uu bixiyay halkan laguma soo koobi karo nimcada ugu weyn waxay tahay nimcatul islaam wal-iimaan allihii naga dhigay dad muslimiin ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa wujuuhdan quruxda badan waalidiintii dhalay sida hagar la-aanta ay halkan ku keeneen ee macaayiidda ay keeneen beeshuna waxay degtaa shabeellada hoose baayibakolna way degtaa jubbooyinkana way degtaa beel aad iyo aad u qaymo badan waay beel ansaar ah waay beel diinta jecel waay beelta mu'miniinta jecel waay beel muwaxidiinta jecel waay ilaahina ha barakeeyaan leenahay amhaalkuna allah badi gobolkanna waa gobolka shabeelladoos annaga aan ku noolnahay qawaa'ilo fara badanaa ku nool aan la soo koobi karin maanta nasiib uma yeelanin inay macad furtaan man salaka dariiqan yaltamis fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna man axyaa sunnatii faqad axabanii waman axabanii kaana maciya fi ljanna iroolow maanta horumar baad gaarteen dadku lagu tilmaamaayo jaamici waay iyo waa horumareen iyo adduunka horumar maanta idinkaa ka qayn badan maxaa yeelay diinta allah xambaarsantihiin mu'miniintiina waa idin jecel yihiin ilaahu markhaati ka waa idin jecel lahay dad walaaleenaad tihiin horumarkaan aa gaarteen waa idin soo dhowaynaynaa beeshii iroole waxgaradkoodan waa la dardaarmaynaa min beled ilaa min baadiyi waxaan kula dardaarmaya inay kala shaqeeyaan arrinkan sababtoo ah diinta barashadeeda bilaa way leedahay dhammaad ma laha in qofka geel loo celiyay sax ma aha in beer lagu mashquuliyo sax ma aha ilaahu beesha irool barakay ilaahu beesha irool waasici ilaahu beesha irool waasici beesha xaqiiqatan nasiib weyn ayay leedahay hadday og tahay haddiisan ogeyn meelaha iyada ay degan tahay min beled iyo min baadiiba waxaa lagu xukumaa shareecada islaamka marka taasna nimco idinka idin gaar ah waa beesha iroolo ogaada nimcadaasna gacanta ku qabsada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waniman ilaahay xushoodinta uu adeegay waniman islaamkama jecel idil dhammantoode waniman idaafada yaqaan ariga loggiisa waniman aqoon saraalahoo ahaalu tawxiida waniman aqoon saraalahoo ahaalu tawxiida waniman ugaas wacan lahoo iclaamooho muuqda waniman usul gabaalahoo inaan la weydaysto ilaahow ilaali kuwaas waa ijtihaadeene
gabagabada xafladda ayaa lagu sii dhow yahay waxaa haatan loo yeedhay suldaan ibraahim maxamed nuur oo ah suldaanka beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellada hoose alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xaqiiqdii qarnigan aan hadda aan ku jirno waa qarnigii shareecada islaamka lagu raaxaystay waa qarnigii diinta ilaahay la kormariyey waa qarnigii gaaladu oohinteedu ay badatay waad u jeedaan odayaashayni iyo umuradayni sida ay uga halgameen ubadka soomaaliyeed ee degan wilaayaadka islaamka meel kasta habeen haddaad seexato habeenkii le waxaad dhegaysanaysaa macad la furay macad la xiray macad safo hore ka baxay macad safo dambe ka baxay macad safo saddexaad ku jiro waxaan baad maqlaysaa marka waxaan idin sheegayaa dadweynaha muslimiinta ee maqlaaya in horumar la taaban karo ay gaartay xarakatu shabaab almujaahidiin waxa oo la taaban karo la taaban karo la taaban karo inay gaartay li'anna maalin kasta intaan in ka fiican ama la mid ah ayaa la kortaagan yahay marka waxaa maantana laga soo dhex saaray midhahan aad u jeedaan midhahaas marka yaa keenay xaggee laga keenay suug ku yimid isweydiinu rabaa ilaahay weynaa waahid ayaa noo ogolaaday awalan jalla wacalaa huma raggii juhdiga maskaxadaa bixiyey in ma'aahid la furo oo ilaahayna u ogolaaday oo ka ansaxiyey ayaa haddina heerkaan soo gaarsiiyey marka waxaan leenahay ilaah weynoo waahidow barakee maskaxadooda ilaah ha barakeeyo kuwooda furmaha joogo alla ha barakeeyo kuwa ku jira haraasada alla ha barakeeyo هو فكر كجرى لها بركية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
ugu dambayntii waxaa munaasabada soo gunaanuday oo kelimad la siiyey waaligii shabeellada hoose sheekh maxamed abu usaama الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliya allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey khayrkan iyo wanaaggan meeshan ka socda goobjoogna inooga dhigay bidaayadeedii maantana ina soo gaarsiiyey nihaayadeedii allahaasaan awalan u mahadcelinayna jala wacalaa mahadcelinta allah ka gadal subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa inaan u mahadceliyo culimmadii nagala soo qayb gashay xafladdan oo gunaanad u ahayd machadkii soo socday muddada labada sano iyo afarta bilood ee ay furteen beesha reer ciroobe maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo kowna noo gabagaboobay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo nabadoonnadii meelaha kala duwan nooga yimid sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marti sharafka degan deegaanka nasruddiin ee isugu jira rag iyo dumar intaba ee nagala soo qayb galay xafladdan qiimaha badan waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ardayda na tustay wanaagga iyo timaartii ay meesha kala kulmeen macallimiintii soo waxbartay iyo walaalaha iclaamka ahee dadaal iyo juhdi ku bixinaya nashrinta dacwada dhammaantood waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran intaa ka gadaal walaalayaal macadkan waxaa iska lahaa beesha reer ciroobe markii la soo xaraynayay hadduu ubadkan meesha fadhiya ilaahay baa og subxaana wa tacaala xaalkoodu siduu ahaa sidoo kale macaahidda annagu nidaam baa nooga degsanaa shuruudo iyo nidaam ardayda lagu qaabilayaa jirtay markii la rabo machad in la furo machadkan shuruudahaas iyo howlaha looma fiirinin maxaa yeelay dadku waxay u badnaayeen reer miyi dad wax akhriyana mayna ahayn dad wax qorana maysan ahayn shuruudihii intaan iska dhaafnaa waxaa la yidhi bal dadkan si loo inqaadiyo ha la soo xareeyo muddadaasay ilmahan meesha ku xaraysnaayeen iyagoo baadiye laga keenay maantana waxaan isleeyahay wax lagu qanco oo waalidka iyo marti sharafka iyo cid walba ay ku qanacdo oo bidaayo fiican ah ayaa inoo muuqda ilaahay baana ku mahadsan awalan wa aakhira se wuu dareemi karaa nin walba oo caqli leh waxna fig garan kara in ilmahan shalay tosay ahaayeen hadday ku sii jiri lahaayeen ama sidaa lagu dayn lahaa mustawahan maanta ayna soo gaareen waxaan ilaahay u markhaati gashanaynaa jalla wacala dadkan ahlul iimaanka ahee meesha fadhiyana aan u markhaati gashanaynaa reer ciroobe ubadkii ay noo dhiibteen maanta inaan ku wareejinayno waxaa liibaanay oo sharaf iyo qiimo maanta fadhiya meel ilmihiisii ay ka sii socon karaanna jooga ninka maalinka intuu ilaahay waafajiyey xaqiiqda ee ubadkiisii meesha intuu keenay maantay ku liibaanay ilaahay waa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ku anfacaaya qof ilaahay yaqaana rasuulkiisana yaqaana salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in aad barbaarisood kobciso berrina uu kuu noqdo furasho iyo inuu kuu noqdo ilaahay subxaanahu wa tacala in cadaabkiisa kaga badbaadiyo adiga markaad geeriyooto ilaahayow aa waalidkay u naxariso qof qabriga u waasici waxa dhahaaya waa ninkii wax bartay ma nin kalaa dhihi kara hadduu qamre cab yahay ama uu derbiyada iyo gidaarada la fadhiyo qaadka iyo najaasta uu la fadhiyo amaba uu yahay murtad ilaahay ka furtay subxaanahu wa tacaala ma ka filaysaan inuu intuu idinsoo xasuusto idin dhahayo ilaahay waalidka qabriga u waasici imisaasaan aragnay oo aan aragnay waalidkood gacantooda ku dilay meeqaan aragnay hooyooyinkood gacantooda ku dilay hadduu iimaan iyo diin ay jirto waxaas ma dhici lahayn ma dhaceen marka waxaan rabnaa walaalayaal dareenkaas ha idin galo macaahidan runtii waana lagu liibaanay ummaddii soomaaliyeedna kobac aqooneed ay ku yeelatay maantay qabaa'ilkii waa ku tartamayaan reer bay ee bakola inoogu horreeya oo runtii meel dheer ka gaaray waxaan isleeyahay beesha maanta reer cirole ugaaskooda ugu horreeya sheekh ibraahim iyo nabadoonnadii dadaalka bixiyey maxaa yeele raggu ma sinneen nabadoonnadaas garbihiisa fadhiyana waa intay ehelka u ahaayeen waa intay maanta ku faani lahaayeen hadday sharaf gaaraan ku dulloobi lahaayeen hadday dib u noqdaan maanta iyaga qiimay joogaan marka in maanta meeshaan waxay idinka soo qaadeenna ay idiin soo bandhigaan itusoo itaabsiya meeshaan taala war kale meesha ma yaalla moogta war waxaad iga qaadaniyow itusi hadday noqotay waa kuwan idin tusay ubadkiiniyo qurqurux badanoo wanaagsanna waa koon maanta idinku wareejinaya walaalayaal marka waxaa la rabaa reer cirolow annagu ammaan gaaraad naga mudan tihiin dadkuna waa idin ammaaneen agtanadana qiimo iyo sharafaad ku leedihiin waan idin jecel lahay dhabta markii laga hadlo waxaan idinku jeclaanayna wax kale ma ahane diinkan inaan isku garabsannoon ehel isugu noqonnoon isku raacno wax kale ma ah nasruddiin waxaa la rabaa inay noqoto qaryo magacaa u bixinna qaadata waa inuu diinka ka ifo waa in madaariistii laga furo waa in masaajiddu ay nuuraan masaajidkaas waxaan rabnaa kan inaan ka tagno masaajid ka weyn magaalada laga dhiso ummadda qaada cidda aan garabka oga rabnana idinka waay annagana waa idin garab siinaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala warkaas ma fahanteen annagu waa dadaalaynaa inta tabartannadee bal idinkana wax bilaaba oo waxaa dhahdaan waxaanaan bilaawnay niman yahoo nala durjiyo nala riixa annaguna waa idinla riixaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala walaalayaal marka walaalahaasna insha allahu tacala ilmahayga saasaan ku leeyahay ilmow dadaala ilaahay idinkii subxaana wa tacala ilaahay ha idin liibaano meel fiican baad soo gaartayno nin walba waa isqiyaasi karaa shalay meeshuu joogo iyo maanta meeshuu joogo ilmaha maanta khudbooyinka ay jeedinayeen iyo erayada ay ku hadlaayeen carabiga u badnaa af carabiga annaga ilaahay diinkana uu ilaahay kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala qofkana hadduu rabo inuu ilaahay diinkiisa fahmo laabudda waa inuu carabiga barto laakiin waxaa dhacaysa in badan inay fahmaynin ubadkaas maanta waxay sheegaayeen inay fahmaynin waxaan rabnaa marka ubadka markay guryaha tagaan cawada inaad weydiisaan maanta maxaad sheegayseen ma ujeedaa yah nin walba ha weydiiyo ha dhaho aabba maanta waa ku maqlaaye bal waxaad sheegaysa afciroobe iigu sheeg mawjahda ilaahay idinkiisa waad fahmi doontaan ilaahay idinkii waxay sheegaayeen idin diilaan idin sii geli doonto ood dareemi doontaan ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ubad kale waa ka cad codsanaynaa markay guriga tagaan inay reerka ugu warramaan warkii ay isla ala- ay isla garan jireen ilaahay idinkii subxaana wa tacaala walaalayaal marka jazaakum allahu khayran warka waan dheereeyey xafladan qiimaha badan ee qaayaha weyn ee farxadda inoo ah ee ilaahay subxaana wa tacaala nabadda uu inoogu furay maantana uu nabadda inoogu soo gebagabeeyey allahaasaan u mahad celinaynaa mar labaad fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee beesha ciroole ayaa bilaabaysa furashada macadkii labaad maadaama kii hore ay arkeen midhihii ka soo baxay qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa ku tartamaya furashada macaahida sharciga ah oo sannada ka hor ka hana qaaday wilaayaadka islaamiga ah اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay cudur halis ku ah xoolaha ayaa ka dilaacay dhulka n f d o ay soomaalida leedahay balse ay kenya xooga ku haysato kaasoo xoolo badan baabi'iyey cudurkan ayaa waxaa la sheegay in muddo ku dhow saddex bilood uu ka jiro deegaanka waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inuu si aad ah u saameeyey nimcooleeda gaar ahaan ariga soomaalida halkaas degta oo ay ku jiraan kuwo badan oo xoolo dhaqato ah ayaa waxa ay sheegeen in maalintii ugu yaraan toban neef ay ka geeriyoonayaan mid ka mida maamulka ay halkaas kenyaati ka dhisteen ayaa ka warbixinaya cudurkan iyo saameynta uu ku yeeshay xoolo dhaqatada soomaalida ah waxaa waayey eh, arigii ayaa cudur galay ariga aad buu u dhammaan hayaa annaga xoolo dhaqataan nahay Eh, waxa ugu weyn ee dhaqaalaha annaga uu uu- uu- uu ku salaysan yahayna waa xoolaha siba haddana ariga waa beerta subax walbaba aan soo goosan hayno marka arigii cudur baa galay beer fuur la yidhaahdo Eh, haro walboo tagto mise reer walbo aad tagtaba waxaad la kulmaysaa arigii mise soddon baa dhimata mise labaatan baa dhimata mise toban baa dhimata wax badan baan soo hadalnay waa la soo hadalnay mas-uuliyiintii countiga ee u xil saarnaayeen eh, daaweynta xoolaha wax maarata tillaabo ilaa hadda la qaadayna ma jirto marka waxaan gudbinhayaa codsi eh misana cabasha dadweynihii ka yimid oo sida ugu dhaqsi badanna in lagu tillaabo qaado aan codsanaynaa maadaama xoolihii ay dhammaan hayaan oo ma aragtay eh, wax ma aragtay daawo oo oo ilaa saddex bilood oo kaamil ah bay qayl- ee cabaad iyo cabasha ee cabashadan socotaa wax tillaaboo la qaada ilaa haddana ma jirto marka annagoo weliba aniga khaasatan qaliil aan u gudbinhayo ma aragtay departmentida eh, veterinary waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan in arrintaasaytow ay shaqo ka qabato
سأبقى فخورا بإسلامي
wainaga intaa barnaamijkan uu xawaraysayd oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamida inta aan dib ugu kulmayno dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي